bayaan ay soo saartay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa gaar ahaan xafiiska isku xidhka arrimaha bini'aadanimada ayaa waxaa lagu sheegay in howlgallada jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ee goobo ka mida soomaaliya si ku meel gaara loo joojinayo inta ay hay-addaas u qiimaynaysa arrimaha ammaanka kadib markii ay la soo gudboonaadeen laba toddobaad oo arrimo xagga xaaladda ammaanka ay ka jireen halkaasi hay-addu ma qaadan go-aana inay joojiso dhammaan howlgallada soomaaliya inkastoo howlaheeda ay saamayn ku yeesheen arrimaha ammaanka haddana hay-addu waxay sii wadaysaa inay taageerto shaqaalaha caalamiga iyo kuwa deegaanka iyo hay-adaha maxalliga ee jooga dhulka soomaaliya faahfaahinta bayaankaasi waxaa eegaya wariyahayaga b b c da ee magaalada muqdisho maxamed ibraahim macalimu
xafiiska qaramada midoobay ee iskudubaridka howlaha gargaarka ee soomaaliya u n oja ayaa war ay maanta soo saareen waxa ay ku sheegeen in si kumeel gaara ay u hakiyeen socdaalladii ay saraakiishooda qaramada midoobay ku tegi jireen goobo mucayana oo ka tirsan koonfurta soomaaliya sababo ammaan awood ilaa iyo inta dib u qiimayn wakhti kooban looga samaynayo xaaladaha ammaanka goobaha sida kumeel gaarkahi looga hakiyey imaanshaha saraakiisha u n-ka ayaa waxaa ka mida muqdisho afgooye iyo magaalada kismaayo xafiiska u n oja ayaa waxay caddeeyeen in aagagaasi kooban ay sidii caadiga ahayd uga soconayaan howlaha samafalka iyadoo ay ka shaqaynayaan shaqaalo waddani ah iyo ururada wada shaqayntala leh laamaha kala duwan ee qaramada midoobay hakinta kumeelgaarka ee saraakiisha qaramada midoobay ayaa waxaa sabab looga dhigay dhacdooyin ammaan darro oo dhacay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay sida weerarkii sagaalkii bishan ay kooxo aan la garanaynin ku qaadeen xarunta qaramada midoobay ee magaalada muqdisho taasoo xilli habeen ah gudaheeda lagu tuuray garneellada qarxa ee gacanta laga tuuro inkastoo cidi aanay wax ku noqon barnaamijka qaramada midoobay cuntada adduunka w f b ayaa waxaa u qorshaysan toddobaadkan in saddex kun oo mitirigtan oo cunno macaawino ah ay ka qaybiyaan inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye waxaana ay maanta bilaabeen qaybinta sagaal boqol sagaal iyo siddeetan mitirigtan oo la gaarsiinayo qoysas gaaraya toban kun oo qoysa garoonka nambar konton ee gobolka shabeellaha hoose ayaa toddobaad kasta waxaa ka soo degi jiray saraakiil ka socota laamaha kala duwan ee qaramada midoobay si ay u odorosaan howlaha gargaarka sida ay uga socdaan goobaha ay ku sugan yihiin dadka ka soo barakacay dagaalada magaalada muqdisho maxamed ibraahim macalimu b b c muqdisho